barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo badhkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay labaiyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan tarbiyadda wanaagsan ee uu waalidku siiyo ubadkiisa bulshada waxaan kuleeyahay ilmuhu horta waxaan ragga raggu wuxuu ka eegtaan siduu aabahood samaynayo unbay eegtaan waka ciyaalku yaryihiin hadduu daskiyaar cabiyo hadduu turub ciyaariyo hadduu jaad cuni waxay ka eegtaan iskoolka daba socdaan waa aabaha gabdhuhuna hooyadood bay daba socdaan oo sidaa ay hooyadood darisabay ka arkaan unbay iyaguna sameeyaan marka waxaan leeyahay qoyska dee wala hagaagsanaada sidoo kale dhegaystayaal waxa aan barnaamijka ka madhnaan doonin dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
hogaamiyaha mucaaridka ee dalka burundi actor ruasa ayaa guul ka sheegtay doorashadii madaxtinimada ee u horreysay ee dalkaasi ka qabsoontay muddo sannada ah madaxweynaha xilka muddada dheer soo hayay ee dalkaasi beere nukarasiisa ayaa go'aan ku gaadhay inaanu mar kale doorashadaasi u tartamin islamarkaana dadka codbixiyaasha ah uu fursad u siiyo in ciddii isaga beddeli lahayd ay ka soo dhex doortaan genaraal efarsise danyashimi oo ahaa xogayihiisa guud oo isagu si gaara u soo xulay iyo weliba shan qof oo kale oo doorashadaasi ku wada tartamaya dadka codaynaya ayaa sida oo kale doorashadan kusoo dooran doona golaha sharci dejinta iyo weliba hogaanka dowladaha hoose doorashada dalkan ka qabsoontay ayaa ahayd mid rabshad la-aan ah gaar ahaan marka la barbar dhigo oo doorashadii sanadkii laba kun iyo shan iyo toban waddankaasi ka qabsoontay oo ay ku dhinteen ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof maraykanka ayaa khamiistii uga digay shiinaha tallaabo kasta oo lagu wiiqayo madax bannaanida hong kong kadib markii ay soo baxeen warbixinno sheegaya in baarlamaanka shiinaha uu soo jeedin doono sharciga amniga qaranka ee dhulkaasi iyadoo laga jawaabayo mudaharaadyada dimuqraadiyadda oo inta badan isu beddelay rabshado hadday taasi dhacdo si adag ayaan wax uga qaban doonaa arrintaasi ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump xilli uu khamiistii ka baxaya aqalka cad isagooo kusii jeeday michigan madaxweynaha ayaa muddo dhowr bilood ah ku dhaleeceynayay shiinaha isaga oo ku eedeynayay faafitaanka coronaviruska ee dhulka ka baxsan wuhan halkaas oo ah meesha uu asal ahaan ka yimid xanuunka dadaal kasta oo lagu soo rogo sharciga amniga qaranka ee aan ka turjumaynin rabitaanka dadka reer hong kong waxay noqon doontaa mid khalqal abuurta waxaana ay la kulmi doontaa cambaareen culus oo ka timaada maraykanka iyo bulshada caalamka ayuu yidhi morgan ortegos oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda qodobka saddex iyo labaatanaad ee sharciga asaasiga ah ayaa sheegaya in dowladda hong kong ay iyadu keligeed dejin doonto sharciyo ay ku mamnuucayso ficil kasta oo khiyaano qaran ah goonigoosada kacdoonno amaba kala jebin ka dhana dowladda dhexe iskuday la doonayey in lagu dhaqangeliyo qodobkan sanadkii laba kun iyo saddexdii ayaa ku guul daraystay bannaanbaxyo waaweyn oo lagala horyimid
goordhow dhegaystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka hase yeeshee marka hore haddaynu u kacno magaalada boorama oo laba urur oo dhallinyaro oo ka jira magaaladaasi ay dharka ciidda u iibiyeen ku dhowaada konton carruura oo isugu jira agoon iyo weliba carruur danyara warbixin haddaba agabkaasi iyo weliba dharkaasi ay dhallinyaradaasi qaybiyeen waxaa magaalada boorama nooga soo diray waryahayaga haashim sheekh cumar good ururada dhallinyarada ee ka shaqeeya gargaarka dadka danyartaa bisha rabadaan ayaa gaadhsiiyey dharkii ciidda qoysas danyaraha ku nool xaafadaha magaalada boorama deeqaha ururadani ku ciidsiinayaan ubadka yaryar ee aanay waalidkoodu awoodin inay ciidsiiyaan ayaa ururada ka soo gaadhay qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool waddamada waqooyiga ameerika iyo yurub ururadaasi waxaa ka mid ah ururka anfac iyo ururka daryeel dadka baahan oo iyagu ka shaqeeya samafalka gobolka awdal annagoo ah ururka anfac foundation waxaanu maanta gaarsiinay dumarka ahaa kooliga iyo danyarta isugu jiray caruurtoodii oo afariyo afartan ka kooban iyo iyaga oo ah labaiyo labaatan dumar ah waxaanu taqabalsiinay ciiddoodii oo dharkoogii ciidda ahayd intii soo gaadhsiisay iyo dadkii ku soo tabarrucayna waxaanu leenahay jasaakallah khayr maanta oo keliya maaha waa wax soconaya mar labaad waxaan mahadcelinayaa dareer foundation oo maxaa hayday cududoodii xoogooguba iskugu geeyey inay ka farxiyaan caruurtii ay markii horeba ay siiyeen maxayd afurka waalidkooga maantana ay ugu dareen muxuuahaa ciiddii afar iyo afartan qof ayaa maashaallah oo caruur wiiliya gabadhba isugu jira ama agoon ha noqoto ama danyar ha noqoto ayaa ku ciiday waxaan leenahay de wax kaloon idhaahna ma jirtee intii soo dirtay iyo inta ka shaqaysayba miisaanka xasanaadka allah ugu daro allahna idinka abaalmariyo waa walaalihiinood ka farxiseen allah idinka farxiyo wax kaloo leena ma jirtee annagii baa ciidnay qoysaska danyarta ah ee ku nool xaafadaha magaalada boorama ee loogu deeqay ubadkooga dharka ciidda ayaa ka mahad celiyey deeqdaasi islamarkaasina tilmaamay inay aada ugu baahnaayeen maadaama lagu jiro ayay yidhaahdeen wakhti uu jiro xanuunka coronavirus oo saameeyey nolol maalmeedkoodii anfac foundation oo halkan maanta naga ciidsiisay afar iyo labaatan labaiyo labaatan caruura iyo labaatan labaiyo labaatan dumara iyo afartan ciyaala ayaa halkan maanta ciiddii lanaga siiyey waxaanu leenahay halka miisaanka xasanaadka allah idinku daro inamada noo dadaalay iyo inta soo dirtayba ilaahay miisaanka xasanaadka iniigu daro waxaanu waxa weeyaan halkan maalinkii maanta ahayd ay ugu xumayd weliba ee weliba kaloora faaris jiray baa maanta halkaa lanaga ciidsiiyey ilaahay baanu ugu mahadinaynaa iyagana halkii ay kasoo
halkan waxaan ka salaamayaa anfac foundation oo na soo ciidsiisay maanta ilaahay khayra siiyo waanu ducaynaynaa halkay ka soo saareen miisaanka xanaadka allah ugu daro khayr allaha siiyo iyaga iyo dadka noo soo dadaalayba ciid wanaagsan bayna siiyeen abaal baan ku qabnaa khayr allah isagoo nii soo ducaynaynaa ilaahay dembigiina iyo dembigiin waalidiintiina allaha dhaafo intii soo bixisay intii noo dadaashayba khayr allaha siiyo dembigoodana allaha dhaafo bilaha ciideed barakaatu daryar foundation aad iyo aad baad u mahadsantihiin annagii baad naga ciidsiiseen maadaama aad danyarteenni iyo agoomaheeniiba soo ciidsiiseen aad baadan anaguba ciidnay maadaama aan farxad kula ciidayno alxamdulilah jasaaka allah khayr allah idinka jasaaysiiyo dhammaantiin inta soo bixisay iyo inta bixisay iyo inta soo dirtayba iyo inta ka shaqaysayba jasaayigeeda ilaahay baa abaal marin doona marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa halkaa iyo halkaana kaga sii haya aad iyo aad baan u faraxsanahay caruurta laii ciidsi maasha allah ilaahay ha ka jisaaysiiyo intii noo soo dirtay iyo intii nooga soo qaaday iyo intiina siisayba allaha abaalkooda maasha allah maasha allah intiina ciidsiisay intii naga farxisa allah ka farxiy miisaanka xasanaadka allah ugu daro waa faraxsana maasha allah hadii jisaamiyo
waan iine waa faraxsanahay ilaahay nagana naga faraxsiiye waraxmatullahi barakaatu anagu waan ciidne ciid wanaagsanaa ciidaynaa
maasha allah waan faraxsannahay waa mahadsantihiin waa naga farxis allah naga farxis xaashim sheekh cumar good v o a boorama
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan waana barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa haatana dhegeystayaal aad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaheena jabuuti sagal siciid faarax
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba ad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo xiliyadan oo kale maalin walba oo jimca aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaynu kaga hadlaynaa saameynta ay caruurta ku yeelato habla dhaqanka waalidkoodu ay caruurtooda ula dhaqmaan waxaana barnaamijka igala qaybgalaya abwaan xuseen qaalib nuur oo wax ka qora bulshada dhexdeeda waxa uuna si gaara uga hadlayaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka barashada afka hooyo iyo balwadaha kala duwan ee caruurtu ay waalidkooda ka arkaan
baabuurxubuli xashidhid waa la raacnay marka baabuurxubuliga laba yaro gabdhood iga dambeeyey baa noolkii ii dhiibay waxay idhaaheen hoo waa labadeenna bay tiri waa labadeenna markaasaan ka idhaahn adeero waan iska haystaa noolka markaa tii maya waxaan doonayaa bay tihi may aniga inantan waxaa tiraa baan idhi waa labada yada dhe kurusbeyga u dhiibayaan iyagoo laba waa labadeena bay odhanaya waa kurusbeygiina may ka bixiyeen marka ciyaalkii waxaad arkaysaa waxaan yahay waxaan ahay kugu oran lahaa ayaante macalkuwan saa eegee baan de yidhi war ciyaalkan haddii tarbiyadoodu war afka hooyo de lagu tacliimiyo sawta hagaagi lahayd ma taabaan de gabay baan ka sameeyey taa waxaan idhi dee war hooyaalay hooyaalayey hooyaalayey hooye afka hooya inaan haysanoon heegaan u ahaano hareeraha inaan qabaana oon horay u sii qaadno haraatidaa shisheeyuhu watikina laagu heeri hadallada habowga inaan ka haldhabaalayno hiddihii awowgeen dhigiyo hooya iyo aabbo waa inaan u haynaa sidii hay u hagaajeene afafkaa hirdamayi midiba midow haleelayo inankeenna hoos loo dhigaa oy haltaaga gaadho inaguna hurdadaasi xanuun hawlu taari weyno waa hoogayay ba-ay haddaan hoosu daayi weyno war mahmaahihii hore haddaan halal ka soo qaato wageer jiruuhu geeloo dhanbuu horeer ka eegaaye ha yeeshee hashiisuu si gaara uu ilaalshaaye hadallada sarbeebka ah haddaan horay u soo qaato hiddihii inuu yeel haddaan hoosu yara eego heellada butiile hablihii horay ciyaarayey hoos looma jiido dhulkana laguma siijo shalay looma hadso hawada lama haleelsiiyo waa la hoodhiyaa baa la yidhi hebelayaalowe hooyadu halkii lagu ogaa qarkaha jiraaye sabigay habayse haddana jaqaya haaniidka hadalku maqlaya hadduu hooya noqon waayo maama haddii laga yidhaa wa habeen galaaye wa aabbuhuuna hawshii in badan wuu kahaajiraaye sabiga halaabaya ee hadal ka heraya waxaan yahay ilmaha goor waliba hadal ku soo goyni ma horow mar buu heli ilmahan baran afkii hooyo mahmaaha lowda jirto cidiiba hayhayni ragi waa raggii hore hadduu hadal ku soo goobtay hadal waa intuu yidhi haddii laysla waada haysto hantideenna inaan eeganaa way habboon tahay hantideenna inaan eeganaa way habboon tahay
jabuuti aada bay ugu badan tahay ergan waxaan yahay waxaan ahay bay ka wadaan ciyaalku waxaan yahay bay ka oranayaan gabadha yareed markay guursatay ilmaheedii maamaabay ka oran iyo luqadii faransiiska carabi iyo waxbaa laysku daraa marka hooyo inta tiraahda way yar tahay marka waxaa laleh hadii hooyo lagu yiraahdo caruurta markay ababayaanba inay inay la qabsanayaan afkoodii hooyo haadee waxa weeye ilmuhu hortaba kolka ilmuhu iskadaa isagoo kolkuu saa u dhasho ama bil ama laba jira maskaxdiisa ilmihii waxbuu ku qabanaya maskaxdiisii waa buugoo kale noqonaysaa marka ilmihii haddaba kolkuu saa naaska u nuugaya ama bil ama laba jira hooyo hooyo ilmihii naxariis baa kale soo ku soo durgaya naaskii marka laakiin ilmihii haddii maama maama laga idhahda hadalkaa ayuu de la qab ayuu kolkaa de ilmihii waxa wuxug baa u maran habaabinaya de ilmihii kon hooyo laga leeyahay kole maama laga leeyahay marka ilmihii jihada ka halaabaysa marka hadda horta bilowga hore haddii ilmihii lagu tacliimiyo hooyo ilmuhu ilaa intuu iskoolka gaaray hooyo oo saa lagu tacmo afka hooyo oo loo sheego dariiqatoosa saa u hadalo saa kale u hadalo dariiqa taa hadalka guuxiyo saa loo baraya waxaan leeyahay ilmuhu yaraantiisaa buu ku fiican yahay in afka hooyo si fiican looga dhaadhic dee ilmihii maama maama uu iskoolkii ku galay dee faransiiska loo dhigay waa maamaaduna dad af soomaali waxba kama garanay dee waaka waxaan yahay labadeenna homeelka si waa labadeenna waakade wuxuu ku hadlayan ciyaalka wakay sheekaysanayaan intay sheekadoodii nus waa soomaali nusna waa faransiis ilmihatan af soomaaliya ku sheekeynaya haddana hadallada in badan baa faransiis marka waxay ka dhigan tahay waa dhaliil xagga hawiyadii iyo xagga dadka waalidinta ka mitay inaad dadka ilmihii afka hooye ee hidiya dhaqanka lagama tego waa in la baraan leeyahay oo ilmihii loo soo jeesto si afkiisii hooye loo bari afafka kale ha iska bartaan de wuxuu waa in la barta tacliintu fiican tahay laakiin horta inaad adigu afkaaga ku horreysiso oo halkan de geeljirahan ka leeyahay geel wala eega haddana nin walba hashiisu eegnaanaga deelaho nin walba horta afkiisa kolkuu xoojiyo ou nooleeyo afka ki kale ah ku biirsadaan leeyahay anigu saabaan ciyaalkiin anfacaysa ilmaha imika dee maamaab kale imika dadkii hadii hore weba afka sii garanay dee waa kuwa weba la dhaqaaqeen dee kani maamaale hadhugu qabta afka soomaaliga uu ka baxay ka dhigan tahay meesha oo wax dara af soomaali laiskugu imanayaaba ma jirto gabayada igu dambeeya ka ugu macaan imika hayo waxa weeyaan gabayga sigaarkaanuu sameeyey aabbaha macnaha sigaarka cabaya doonaya ilmihiisina koosa bartay inuu ka waaniyo markaa dee haddaba dee ilmihiina uu yidhi aabba waxa adiguba haddaa daynayn anna dee ma daynayo marka sidaa darteedna dee gabayga hay iskugu jawaabeen dee marka wuxuu ka hadlayaa aabayaasha sigaarka cabe ilmahoodana u diidan sigaarka ha ayuu ka hadlayaa markaa dee haddaba wuxuu odaygii dee yidhi dee kolkuu fahmay inuu ka yara sigaarka cabo ayuu yidhi dee war hoyaalay hoyaalayey hoyaalayey hoye waxaana basuubana ku idhi helay sirtadii sigaarkani inuu aabba yahay cadow wax siibaya kursiintana inuu naaqusoy cududuse maalmin simbiriraxshuu kugu wadiyo sabi u leecaaye nin sigaarka nuugana gabdhuhu maba salaamaane iskoolkana waxaa lagugu odhan saqid baad tahaye annaa hadallada suqa mari way isarayaane inaad sooba gaadan baan rabaa ood iskaba dayso waxaana abbasuugu low ku idhi helay sirtadii sigaarkaad khabaysanaysa eed ani isiinaynin haddii aw sigaarkani saxnayn adu ma nugteene subaxiyo habeen iyo salaad duhur ma jiiteene sanqaroorka kama saydhiseen qiqsara u baxaaye sulaadidii cuwaaftanoo ahayd kuma saalosheene ma aanu isaaqidiiniyo adi ku soo saara markaawadaodagii waxaana basuubana ku idhi hadalkaasoo yuucan sumbobada ayuu iga sariyo sedi dhaabarkii simbiriirax buu igu noqdiyo waxaan sifaynayni sigaarkani inuu yahay dusunka dunida saafaya shirkadaha sameeyaana yidhi geedku waa sixiire adiguna sadiiqi maysidoo saasiyaa tahaye sabiga kor ayaad wataa inaad simbidhaaye ha markaabudakira yidhi waxaana abbasuugu low ku yidhi hadalkan soo yuucan sambobada inuu kaa saraan helay sirteediiye simbiriirax inuu kugu noqdaan helay sirteediiye sunkan haad walaaqaysa eed subaxna daynaynin hadduu adii ku seetayn lahaa imasalogteene wixii adiigu hadsiibtabaa laga sabaa wiile baakeed sigaaran rabaa inaad isiisaaye ma aanu isaaqidin iyo adii ku soo saari markaa buu leeyahay ma anigu isaaqidin adigu sigaarikeaaba hadduu xun yahay adaa dayn lahay ma aduu soo saari waa nisaaqidina ila gar buu leeyahay isagoo ku arkay ha markaabuu de ilmo iyada odagii yidhi dee waxaana basuubana ku idhi hadalkan suuryayso lix sifoo sigaar lagu nacan ku sulbinayaaye qosol iyo qufacan kala hadhayn iligka oo suus leh hurdadoodka saalalaysa iyo dhinid sinindheerleh iyo saaqyadow ka marshood weyda saahaydaada mid dariiqa soconayabaad kan sigaar odhaane waa su-aal salgeed weydayoon soona noqonayne lixaba sigaar lagu nacay abasaaxu qaado wuxuu yidhi waxaana basuugu low ku idhi hadalkan suuryaysho lix sifoo sigaar lagu saxaan ku sulbeenayaaye shirkadaha samaynaya oon lacagta siinayno marna waa sanduuqan sulaadida ku qaataaye seexashada habeenkii qufacaa tugma soo dhacaaye marka aan sarow jiida ee qiiqu salaq leeyo saaxiibadaydii kolkaan goob iskugu keenno in walaa siraadnana wakhtigu waaba noo sahaale lixdabaa sigaar lagu saxay abasaaxu qaado
marka odagii lix sifuu keenay oo sigaarka dhibkiisa wiilkiina lix sifuu keenay oo sigaarka ay ku cabayaan markaabuu de odagii yidhi waxaana basuugu low ku yidhi hadalkan suuryayso haddeetaan sigaarkii dhigoon soona gaadanayne haddeetaan sunkii jabdilkii hanan sidanayne haddeedaan sunaabtadii ku siinaad fanta soo gadaane haddeedaan salaadii tukani hankasaa ilaaye haddeedaan sunnaha nebiga iyo diinta xoojiniye adiguna sidoo kale haddaade bay abayla siibto duco saraara weyn baan ku siinu sisiibanayne waxaana basuugu low ku idhi hadalsan weeyaane haddii aad sikaarkii dhigtood soona gaadanaynin haddii aad sulaadidii isiinood fanta soo gadaani haddii aad salaadkii tukani had ka soo cunaysay haddii aad sunnaha nebiga iyo diinta saarow qaadi aniguna sidoo kale haddaan siibay geedkani duco saraara weyn baan rabaa inaad isiisaaye duco saraara weyn baan rabaa inaad isiisaasabada iskugu waafaqeenteen marka yarkii wuxuu yidhi ab haddaad adigu salaadii tukato dhaqankii fiican la timaado sunnihii nebiga sal ly slam raacdo anna waan iska dembi waan iska daayay buu yidhi markaasaabay dee ku heshiiyeenoo dee qoyskii qoys fiican ku noqdo odaygii iyo aabihii biskiidka isku raaceen oo ku cibaadaystoon oo kaga baxeen oo dadkii kalena haddii da ka waan waxay kale haddii dasay dadkii kale da uga waanin lahaayeen marka bulshada waxaad leedahay ilmuhu yar qoysku ka yimaada ilmuhu waxaan kule macnaha bulshada waxaan kuleeyahay ilmuhu horta waxaan ragga raggu wuxuu ka eegtaa siduu aabahood samaynayo unbay eegtaa unka ciyaalku yaryihiin hadduu daskaar cabiyo hadduu turub ciyaariyo hadduu jaad cuni waxay ka eegtaana iskoolka dee daba socdaan waa aabbaha gabdhuhuna hooyadood bay daba socdaan sidaa ay hooyada daysa bay ka arkaan unbay iyaguna sameeyaan marka waxaan leeyahay qoyska dee wala hagaagsanaada marka ciyaalkuna nagu daydaan baan lehay dee wixii xune ciyaalka dhibi kara samidka sigaarka badeecadta iyo wixii kale ee maaragtay dee laga arki kareen iyagu naga daba sami kareen haddaan la deyn karin ha lagala dhuuntaan leho yaan la tusi baan lehe hadda aad waxaa usoo badanayo dariiqyada adigu saad ka samaysay aad ku aragtay ciyaal yaryar oo aad sigaarka u caba waxaan arkay ilma dadkii anagii le meesha joogna na weydiinayo mar sigaar noo sidla baan arkay marka waa markaa markaa dee gabaygu siduu igu dhasheen lahaa dee waxaan waa oo markaa dee bulshadu hay ka hadasho ku gabay kaga hadlo iyo ku si kale u waaniyaba dee sigaarkuna waa anaga dee adeecadda ka maqla inuu dhibaato badan u keenayo bulshada sanadka intaasoo qof ou dila dee guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa marti igu ahaa abwaan xuseen nuur qaalib anigoo asaga siciid faarax ayaan idiin daadahaynaysa taniyo intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kale ah waxaan idinkaga tegayaa ammaan alla
waa hagaag dhegaystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne horyaalka talyaaniga ayaa la go-aamiyey in labaatanka bisha agost la dhammeeyo xilli ciyaareedka iyadoo kowda bisha sebtembarna la bilaabi doono horyaalka kale ee soo socda sidaasi waxaa ku heshiiyey guddiga fulinta ee maamulka cayaaraha talyaaniga gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga gabriela garavina iyo gudoomiyaha horyaalka sereeda bolo dalabino iyo weliba wakiilo ka socda kooxaha ka qaybgalaya horyaalka talyaaniga ayaa dood dheer kadib go-aankan isla gaaray golahani ayaa ku heshiiyey in horyaalka seere-ada seerebida iyo weliba seeresida dhammaan lasoo afjaro labaatanka bisha agost ee soo socota iyadoo fursad la siinayo kooba itaaliya oo isna lasoo gebagabayn doono dhammaadka bisha agost go-aankan ayaa la micno ah in horyaalka soo socda ee la bilaabi doono kowda bisha sebtembar iyadoo koob iyo soddonka bisha agostna loo go-aamiyey inay noqoto maalinta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee talyaaniga horyaalka talyaaniga ayaa la joojiyey horaantii bishii maarj ee aynu kasoo gudubnay kadib markii dalkaasi uu si xun ugu faafay xanuunka dunida faraha kulul ku haya ee covid sagaal iyo toban talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee yurub ee saameynta ugu ballaaran uu ku yeesho xanuunka covid dhinaca kale kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta inay helaan saxiixa weeraryahanka u dhashay dalka uruguay una ciyaara kooxda baariis ee kubadda cagta idjan cavani xidigan ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa baariis waxa uu dhacayaa bisha juun ee soo socota waxaana uu dooq u haystaa inuu si xora ugu biiro kooxdii uu doono inter milan oo doonaysa beddelka laacibkeeda ugu wanaagsan ee lotero martins kaas oo loo malaynayo in xagaaga soo aadan uu ku biiri doono kooxda barcelona ayaa cavani u aragta ninka buuxin kara booskaasi lotero martines ayaa ka cagajiidaya inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxdiisa iyadoo wararka soo baxayaan ay sheegayaan in xidigan uu doonayo inuu ku biiro kooxda barcelona taas oo keentay in inter milan ay suuqa u gasho beddelka ciyaaryahankooda cavani ayaa si bilaasha ugu biiri doona kooxdii uu doono inkastooo kooxda inter milan ay tartan adag la geli doonto kooxda kale ee atletico madrid ee ka dhisan dalka sbain dhinaca kale kooxda bayer munikh ayaa waxa ay doonaysaa in lambarka tobnaad ee kooxdeeda ay u diyaariso ciyaaryahan leroy sane oo u ciyaara kooxda manchester city nambarka tobnaad ee kooxda bayer munikh ayaa hadda waxaa u xirta ciyaaryahan philip cotino oo amaah ugu joogo kooxdaasi kaas oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda barcelona lambarka tobnaad ee kooxda bayer munikh ayaa horey waxaa usoo xirtay ciyaartooy ay ka mid yihiin lather matthews arjen roben iyo stephen evenberg kooxda bayer munikh ayaan doonaynin in cotinho ay heshiiskiisa rasmi ah ka dhigaan iyagoo doonaya inay dib ugu celiyaan kooxdiisa barcelona islamarkaana lambarka tobnaad ay u xiraan ciyaaryahan leroy sane oo ka mid ahaa ciyaartooydii manchester city wacdaraha ka dhigay markii ay ku guulaysanayeen laba horyaal oo isku xiga oo premier leaga ah tababare bebe guardiola ayaan la ogeyn sida leroy sane uu kaga bixi karo xeradiisa maadaama uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu wanaagsan kooxdaasi wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
waxaa dhegaystayaal haatan aad ku soo dhawaataan qasiidada wadaac wadaac iyo ramadaan
khayrkay bishaani tahayo bishuu allato hay weeyaano qur-aanka bishi si weeyaano bishuu sooda degay noqoto bishaan bishaan ku badha Ramadan.